إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib in sha allahu tacaala mowduuca caawa aynu wax ka odhan doonnaa waa mowduuc ku saabsan towxiidka aharu اtawxiidi cala alfardi wاlmujtamac saamaynta ama raadka towxiidku uu ku leeyahay qofka iyo bulshada mowduuca ku saabsan towxiidku mowduuc muhiima weeyaan wax laga hadlo ama laysku waaniyo waa waxa u qiimaha badan shaykhulislaam raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi waman tadabbara axwaala alcaalam qofka u fiirfiirsada xaaladaha caalamka wajada kula salaaxin fi lard fasababuhu towxiid ullahi wa cibaadatuhu wa taacatu rasuulihi waxa uu arkayaa in wanaag kasta barwaaqo kasta badrhaadho kasta nicmo kasta nabadgelyo kasta sacaado kasta oo dhulka ka dhacda sababteedu inay tahay towxiidka ilaahay iyo ilaahay in keligii la caabudo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam la ateeco oo la raaco haddii wanaag iyo barhadho iyo barwaaqo la doonayo mid adduunye iyo mid aakhiraba waxaa lagu helayaa oo lagu gaadhayaa ilaahay oo la waxido keligii la caabudo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la ateeco la raaco wuxuu yidhi wakullu sharin fi lcaalami wa fitnatin wa balaa'in wa qaxtin watasliiti caduwin wagayri dalika fasababuhu mukhaalafatu rasuuli waddacwatu ilaa gayri اllah shar kasta oo caalamka ka dhaca dhibaato kasta fidno kasta balaayo kasta silic iyo saxariir kasta abaaro cadow oo lagugu sallido dhibaato kastooo dhulka ka dhacana ka dhacdana waxaa sabab u ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la raaci waayo iyo shirkiga waxa la yidhaahdo sidaasaa kolkaa mowduucani muhiim uu u yahay mowduuca ku saabsan aharu towxiidi cala alfardi waalmujtamac saamaynta towxiidku uu ku leeyahay qofka iyo bulshadaba towxiidku saamayn weyn oo togan ayuu ku leeyahay qofka iyo qabiilka iyo qaranka intaba mowduuca haddaynu ku sii daadegno waxaynu insha allahu tacaala u qaybin doonnaa lix qodob qodobada qaarkood muxaadarooyinka dambe ayaa iyagoo faahfaahsan lagaga warrami doonaa laakiin innagu waxbaynu ka yaro tilmaamaynaa qodobka koobaad waa hordhac ku saabsan ahmiyata tawxiid qiimaha tawxiidku uu leeyahay qodobka labaadee isagana aynu wax ka soo qaadanaynaa waxa weeyaan almuraadu biahari tawxiid maxaa looga jeedaa saamaynta tawxiidku uu ku leeyahay qofka iyo bulshadaba qodobka saddexaadee isagana aynu wax ka soo qaadanaynaa waxa weeyaan si kooban oo tilmaanuna tacriifu tawxiidi lugatan wa sharca tawxiidka qeexistiisa xagga luqada carabiga iyo xagga sharciga labadaba qodobka afraad oo isagana aynu wax yar ka tilmaamaynaa waxa weeyaan aqsaamu tawxiid qaybaha tawxiidku uu u qaybsamo qodobka shanaad iyo ka lixaad waxa weeyaan mowduuceenna mucdiisii weeyaan oo ka shanaad waxa weeyaan aharu tawxiidi cala alfard saamaynta togan ee uu tawxiidku ku leeyahay qofka qodobka lixaadee aynu u dambaysiinaynaa waxa weeyaan aharu tawxiidi cala almujtamac saamaynta tawxiidku uu ku leeyahay guud ahaan bulshada guud ahaan qaranka guud ahaan dalka haddaynu ku soo dhowaano qodobka u horeeyee hordhaca ah ee aynu kaga warramayno qiimaha tawxiidka tawxiidku shay aada u muhiima weeyaan in ilaahay la keli yeelaa ma jiro adduunyadan aynu ku nool nahay dhexdeeda wax ka macaan oo ka wacan oo ka wanaagsan min xalaawati tawxiid macaanka tawxiidka iyo cibaadada oo ilaahay loo khaalis yeelo mar kasta oo dadku ay ka fogaadaan ilaahay tawxiidkiisana waxaa dadkaa ku dhacaysa balaayo oo dhan guuldarro dayacaad halaag silic saxariir nolol codhiidhiya amraad badan oo nafsiya mar kastoo ilaahay tawxiidkiisa ay ilaaliyaanna badhaadhe iyo nabadgelye iyo barwaaqo ayay gelayaan tawxiidka awgii ayaa ilaahay khalqigaba u abuuray jin iyo insiba ujeeddada loo abuuray waa ilaahay towxiidkiisa ilaahay in la waxido qaala allahu tacaala wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ilaa liyacbuduun waxa ilaahay yidhi jin iyo insi toona umaan abuurin wax kale inay anigay caabudaan oo ay waxidaan mooyaane qiimaha towxiidka ayay aayaddaasi inoo muujinaysaayo khalqiga oo dhan ujeeddada loo abuuray waa ilaahay inay waxidaan waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku yidhi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun aladii jacala lakum alarda firaashan waasamaaa binaa'an waanzala min asamaa'i maa'an faakhraja bihi min ahamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun dadkii oo dhan baa ilaahay uu yeedhay waxa ilaahay yidhi dadow yaa ayuha annaas mu'min iyo kaafirba waa loo yeedhayaa waa dadkii oo dhan waxa ilaahay yidhi dadow rabbigiin caabuda allihii idin abuuray kuwii idinka horreeyeyna abuuray allaha caabudoo waxida lacallakum tattaquun si aa u cabsataan taqwo aa u heshaan allaha dhulka gogasha idinka dhigay dhulkiibuu idiin goglay waa ku dul soconaysaan ku dul shaqaysanaysaan seexanaysaan beeranaysaan dhisanaysaan gogol buu dhulkii idinka dhigay samadiina saqaf buu idinka dhigay waxaa kaloo samadii uu idinka soo dejiyey biyo biyaha wuxuu ku soo saaray midho arsaaq idiin noqda oo aa quudataan oo aa ku intifaacdaan falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun amarkii hore nahyibaa haddana laga dabageeyo waxaa ilaahay yidhi ilaahay ha u yeelina wax kaloo aad la masaysaan oo aad la caabudaan wa antum taclamuun idinkoo og oo garanaya inaanu ilaahay lahayn cid lala maseeyo oo la barbargeliyo waxay culimmadu yidhaahdeen aayaddan waxaa ku jirta awalu nidaa'in fi lqur'aan yeedhmadii u horraysay qur-aanka dhexdiisa aayaddanay ku jirtaayoo marka qur-aanka lasoo bilaabo yeedhmada koobaad ee ilaahay yeedhayaa waa aayaddanoo yaa ayuha nnaas baa ilaahay yidhi dadow waxaa kaloo aayaddan ku jirta awalu ficli amrin fi lqur'aan ficil amar kii ugu horreeyey qur-aanka dhexdiisa ficil wax laysku amrayo kii ugu horreeyey weeyaanoo ucbudu baa ilaahay yidhi waa ilaahay keligii caabudoo waxida waxaa kaloo suuraddan ku jiro saddexaad cajaa'ibka ay aayaddani leedahay wa fiiha awalu nahyin fi lqur'aan waxaa kaloo ku jira nahyigii u horreeyey qur-aanka dhexdiisa falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun shirkigiibaa kolkaana la ysu diidayaa towxiidku kolkaa qiimahaasuu leeyahay towxiidka awgii ayaa ilaahay rususha u soo diray dhammaan rususha ilaahay soo diray ujeeddada uu soo diray waxa weeyaan liajli towxiid ilaahay in la waxido qaala tacaala wmaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun maanaan soo dirin baa ilaahay yidhi nebi moxamedow hortaa rasuul ilaa haddaanu soo dirnay waxaanu u waxyoonaynay rasuul kasta towxiidka annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane baa ilaahay yidhi aniga una caabuda towxiidkaasaan rasuul kasta oo aanu soo dirno aanu u waxyoonaynay waxaa kaloo ilaahay yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu طaaguut ummad kasta rasuul baanu u soo dirnay rasuulkaasi wuxuu ku lahaa ummaddiisa ilaahay keligii caabuda daaguudkana ka dheeraada waxa ilaahay sokodii la caabudana ka dheeraada altowxiidu min ajlihi anzala allahu lkutub towxiidka awgii baa kutubta ilaahay soo dejiyeyna uu soo dejiyey kutubta ilaahay soo dejiyey zabuur towraat injiil qur'aanka kariimkaah suxufi ibraahiima waa muusa kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhanna waxaa loo soo dejiyey liajli towxiid towxiidku waxa weeyaan awalu lma'muuraati waacdamuhaa waxyaabaha lays amray ka ugu weyn ee ugu horeeya weeyaanee mudnaanta koobaad leh towxiidka waxaa ka soo hor jeedo shirkiga ahina waxa weeyaan awalu lmanhiyaati waacdamuhaa waxyaabaha laysu diiday waa ka u horeeya ee u weyn ee u daran weeyaanee u xun towxiidku waxa weeyaan xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa ilaahay addoommada ku leeyahay waxa weeyaan inay ilaahay keligii caabudaan waxna aanay la wadaajin wa xaqu lcibaadi cala allahi an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a xaqa ilaahay addoommadiisa isu saarayna ee uu isugu waajibiyeyna ila ilaahay cidina wax kuma waajibise xaqa ilaahay addoommadiisa isu saaray waxa weeyaan inaanu cadaabin qofkii aanu shariik yeelin towxiidku waxa weeyaan fidrada ilaahay dadka uu ku abuuray towxiidku waxa weeyaan shardiga lagu aqbalo acmaasha camalka aad samaynaysaa in kasta ha leekaado ha weynaado ha yaraado laa yanfacu linsaana fii dunyaahu wa ukhraahu ilaa idaa kaana qaa'iman cala atowxiid marnaba qofka anfici maayo waxba u lilayn maayo if iyo aakhiro toona haddii camalka aad samaynaysaa aanu towxiid ku qotomin haddii uu camalkaad samaynaysaa towxiiduu ku qotomo towxiiduu ku dhisan yahay markaasaa camalkaagaasi maqbuuluu noqonayaa walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin halkaa waxay nooga soo baxday kolkaa qiimaha towxiidku uu leeyahay iyo barashada towxiidku inay tahay fardu caynin calaa kulli muslimin wa muslima waajib saaran qof kastoo muslima ilaahay baa qur-aanka ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastagfir lidanbika walilmu'miniina walmu'minaat sidaa ogeed cilmi la barto waxa u fadli badan waxa u qiimo badan waxa u wacan oo u sarreeya towxiidka ilaahay inaad barato haddii qodobka koowaad halkaa aynu kaga soo gudubnee hordhaca ahaayee ka warramayey qiimaha towxiidka waxaynu hore ugu sii durkaynaa mowduuceennii qodobka labaad ee aynu wax ka tilmaamaynaa waxa weeyaan malmuraadu biathari towxiid maxaa looga jeedaa saamaynta towxiidku uu ku leeyahay qofka iyo bulshadaba sidaynu soo xusnay towxiidku qofka iyo bulshada qofka iyo qabiilka iyo qaranka oo dhan saamayn weyn oo togan ayuu ku leeyahay waxaa looga jeedaa aharu towxiid alumuuru alatii tantuju can taxqiiqi towxiid arrimaha ka dhalanaya ee ka soo baxaya marka towxiidka aad ka dhab sheegto keliyeynta ilaahay markaad ka dhab sheegto markaad xaqiijiso maxaad helaysaa maxaa kaaga soo noqonaya maxaa ka ratibmaya raadka towxiidka sidaasaa looga jeedaa saamaynta uu qofkii ku yeelanayo iyo guud ahaan bulshadii uu ku yeelanayaba qodobka saddexaad haddaynu kusii ruqaansannee ku saabsanaa qeexidda towxiidka walow mowduuc kale oo si faahfaahsan loogaga warrami doono see si kooban baynu innaguna wax uga tilmaami doonaa towxiid waa maxay towxiid xagga luqada carabiga kolka la eego atowxiid waa masdaru waxada yuwaxidu towxiidan ay jacala shaya waaxidan uu keli yeelay weeyaan shaygii buu ka dhigay keli xagga sharciga kolka la eego towxiid waxaa la yidhaahdaa ifraad اllahi tacaala bima yakhtasu bihi min rububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih ilaahay in loo keli yeelo ilaahay waxa uu la gaarka yahay oo ah rabbinimadiisa in loo keli yeelo cibaadadiisa in loo keli yeelo magacyadiisa wanaagga badan iyo tilmaamihiisa sarraynta badan in loo keli yeelo towxiidkii haddaba uu qaybsamaa aqsaamu towxiid wax la yidhaahdaa jira ilaahay waa waaxid isagu alwaaxid alaxad alfard asamad alladii lam yalid walam yuulad weeyaan laakiin arrimaha ilaahay loo keli yeelaya ayaa saddex qaybooda saddex arrimood baa ilaahay loo keli yeelayaa sidaa aynu qeexiddana ku soo xusnay ka koobaad towxiid urububiya weeyaanoo waa in ilaahay rabbinimadiisa loo keli yeelo towxiid urububiya macnihiisu waxa weeyaan ifraad ullahi caza wajalla biafcaalihi ilaahay in loo keli yeelo afcaashiisa sida abuurista maamulka wax noolaynta wax dilista afcaashiisaa in loo keli yeelo ayaa towxiid urububiya la yidhaahdaa ka labaad waa towxiid aluluuhiya ama towxiid alilaahiya ama towxiid alcibaada isagana macnihiisu waxa weeyaan ifraad ullahi caza wajalla bilcibaada in ilaahay loo keli yeelo cibaadadiisa sida baryadii gowricii nadarkii in sidaa cibaadadiisa loogu keli yeelaa la yidhaahdaa towxiid aluluuhiya ka saddexaad towxiid alasmaa'i waasifaat weeyaan in ilaahay loo keli yeelo magacyadiisa wanaagga badan iyo sifaadkiisa dhammayska tiran allatii laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh ifraad اllahi caza wajalla bima lahu min alasmaa'i wasifaat marka la yidhaahdo ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisaa loo keli yeelayaa laba shay baa soo gelaya halkaa shayga koowaad waxa weeyaan alihbaat in ilaahay loo sugo tabaaraka wa tacaala dhammaan magacyadiisa dhammaan sifaadkiisa uu isu sugay fii kitaabihi uu isugu sugay ama rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam uu ugu sugay fii sunnatihi shayga labaad ee soo gelaya nafyu lmumaathala in ilaahay laga anfiyo inuu khalqigiisa shabaho oo ilaahay wax la midi ma jiraan oo cid shabahdaa ma jirto magacyadiisa iyo tilmaamihiisa cid kula midi ma jirto laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir saddexdaa qaybood ee towxiidka aayad qur-aanka ka mid ah saddexda qayboodba lagu kulmiyey waa aayadee rabu الsamaawaati wاlأrdi wmaa baynahumaa faacbudhu wاstabir licibaadaته hal taclamu lahu samiya suuratu maryam waa aayadda shan iyo lixdanaad saddexdaa qayboodba way ku jiraan rabu الsamaawaati wاlأrdi wmaa baynahumaa waa maxay towxiid الrububiya faacbudhu wاstabir licibaadaته ilaahay caabud oo cibaadadiisa ku sugno oo ku sabirna waa towxiid اluluuhiya hal taclamu lahu samiya ilaahay miyaad u og tahay cid la mida macnihi ma jirto cid la midi waa maxay towxiid اlasmaa'i wasifaat saddexdii qayboodba aayaddaasaa lagu kulmiyey qaybahaa saddexdaah ee towxiidku uu qaybsamo walow mowduuca dambe lagu sii faahfaahin doono waxa u daliila alistiqraa nusuustii kolkii la dabagalay culimmadu ay u dhabagashay qur-aankii iyo xadiidkiiba ay u fiirfiirsatay waxaa halkaa ay ka soo saareen oo ka soo baxday in saddexdaa qaybood towxiidku u qaybsamo oo saddexdaa siyood ilaahay loo keli yeelayo sida kalaamka marka la qaybinayo hadalka marka la qaybinayo naxwaha oo kale dee waxaa loo qaybiyaa amaan idhaahdo kelmaddaba ismi iyo ficil iyo xaraf baa loo qaybiyaa maxaa u daliila bay culimmadu yidhaahdeen alistiqraa dee dabagal u dhabagal sida ibnu hishaam uu ku sheegay qatrunadaha markii ay culimmadii nuxaaddii dabagaleen kelmadihii ayaa waxaa u soo baxday in kelmaddii saddexdaa qaybood ay u qaybsanto shareecadiiba funuun baa loo qaybiyaa fiqi baa jira waxaa jira towxiid tajwiid siiro musطalaxulxadiid funuunta de waxay culimmadu ku soo saareen bilistiqraa dabagal iyo u dhabagal markaa daliilkaa ku saabsan istiqraagu dabagalku nusuustii loo dhabagalaa waa daliil tixgelintiisa leh qur-aankuna uu isticmaalay oo ilaahay uu ku xujeeyuu kula dooday mushrikiintii waxa ilaahay qur-aanka ku yidhi kamaa fii suurati tuur am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati wاlأrda bal laa yuuqinuun waxa ilaahay yidhi miyaa la abuuray khaaliq la-aan kuwan diidaya ilaahay ee mushrikiinta ah miyaa lays abuuray unoo khaaliq isagoo aan abuurin baa layska abuuray unoo way iska abuurmeen un miya mise iyagaaba naftooda abuuray mise samaawaadka iyo arladay abuureen bal laa yuuqinuun baa ilaahay yidhi saddex qaybood baa halkaa laga soo saaray inay iyagu iska abuurmeen uun annahum khuliquu sudfa inaanay cidi abuurin inay iska abuurmeen iyo inay iyagu is abuureen labadaa qayboodba waxba kama jiraan weeyaanoo waa la anfiyo waa la diiday qayb quruun baa soo hadhayoo ah in ilaahay uu abuuray daliilul istiqraa baa kolkaa daliilka la yidhaahdaa waana xikaaya lilwaaqic waaqici unbaa laga warramayaa culimada islaamku markay u dhabbagaleen nusuustii kitaabka iyo sunnada waxay arkeen oo ay heleen in towxiidku saddexdaa qaybood uu qaybsamo culimmada nasgaraysay ama wax ka tilmaantay waxaa ka mida sida abu xaniifa oo kale kitaabka loo nisbeeyee la yidhaahdo alfiqu lakbar uu ku sheegay ibnu mandah caalimkii la odhan jiray baa ku sheegay fii kitaabi towxiid ibnu jariir atabari baa tafsiirkiisa ku sheegay ibnu batana isagu waabuu nasgareeyo si waadixa ayuu ugu sheegay kitaabkiisa alibaanat lkubraa caalimkii almaqrizi ashaafici baa isaguna tajriidu towxiidka ku sheegay shaykhulislaam baa in badan sheegay ibnu اlqayim ibnu rajab uma a'imaة dacwa annajdiya adiladeeduna qur'aan iyo xadiid iyo nusuustaas oo dhanna culimmadu way tilmaameen haddii aynu hore ugu sii soconno mowduuceenna waxaynu imikana ku soo dhowaanaynaa mucdii ama lafdhabartii ee mowduuceennu uu ahaa waxa weeyaan aharu towxiidi cala alfard saamaynta towxiidku uu ku leeyahay qofka kol haddaynu towxiidka ahmiyaddiisii soo tilmaannay tacriifkiisiina wax ka soo tilmaannay qaybihiisiina aynu wax ka soo tilmaannay saamaynta towxiidka waxa looga jeedana aynu wax ka soo tilmaannay qodobka shanaad ee isagana aynu wax ka tilmaamaynaa waxa weeyaane mucdi iyo lafdhabartii mowduuceennana ah aharu tawxiidi cala alfard saamaynta uu towxiidku ku leeyahay qofka haddaad muwaxid noqoto ilaahay aada waxido keliya aada caabuddo shirkiga aada iska ilaaliso kiisa weyn iyo kiisa yarba maxaad helaysaa maxaad ka dheefaysaa maxaa saamayn uu kugu yeelanayaa waxaynu nidhi saamayn wanaagsan oo togan ayuu towxiidkaasi kugu yeelanayaa waa qodobka koobaade altawxiidu yucalliqu alqalba billaahi waxda towxiidku qofka qalbigiisa ilaahay buu ku xidhayaa qofka muwaxidkaahi ilaahay oo qura ayuu ku xidhan yahay qalbigiisu ilaahay buu ku xidhan yahay laabtiisu laab waasica oo deggan oo xasiloon weeyaan qalbigiisii uu deggan yahay ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisuu raalli ku yahay waxaad ka dheefaysaa towxiidka kolka aada la timaaddo oo aad ka helaysaa alطuma'niina waalistiqraar annafsi xasilooni baad helaysaa iyo deganaansho xagga nafta ah qofka muwaxidkaahi quusan maayo ilaahay naxariistiisa iyo farajkiisa ka quusan maayo walaa yanhasimu lishadaa'id dhibaatooyinka soo marayana jabi maayo mooraal jabi maayo bal yasbiru wayarda uu sabraya ilaahay qadihiisana raalli buu ku noqonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka mu'minkaahi arrinkiisu waa wada khayr waayo cajaban liamri lmu'min buu yidhi qofka mu'minka arrinkiisu la yaab buu leeyahay waayo arrinkiisu waa wada khayr hadduu wanaag helo uu ka mahad celinayaa khayr bay u noqonaysaa haddii shar iyo dhibaato iyo musiiba ay ku dhacdana uu sabrayaa khayr bay iyana u noqonaysaa qofka muwaxidkaahi kolka waa qof ilaahay ku xidhan sacaado ayuu ku noolaanayaa laabtiisu waasic weeyaan xasilooni iyo deganaansho ayuu helayaa nuur iyo raaxo iyo nafis buu ku noolaanayaa laakiin qofka mushrigaahi ee shirkiga samaynaya welwel buu had iyo jeer ku jiraa iyo welbahaar uu fikirayaa wax walba isagoo haysta maal iyo mansib iyo magacba haddana welbahaar baa ku furan oo idinka maqlayn badan mushrikiinta gaalada intixaarka u badan iyagaa sameeya iyagoo magac kasta iyo maal kasta haysta ayay isdilayaan intaasoo madaradood bay iska soo tuurayaan waayo qalbigiibaa gubanaya way wareersan yihiin oo way dawaqsan yihiin halka muwaxidku qalbigiisu uu qanaaco haysta iyo raalli ahaanshaha iyo xasiloonida ilaahay baa qur-aanka ku yidhi afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbi qofka laabtiisa ilaahay islaamnimada iyo iimaanka uu u waasiciyo ee nuur ku sugan xagga rabbigii ka ahaaday miyuu la mid yahay mid isagu aan sida ahayne qalbigiisu engegay isku mid maaha labadaasi qofka iimaan hela ilaahay waxiida islaamnimo hela nuura aliimaan hela laabtiisu waa waasic sacaade iyo liibaan iyo nuur iyo wanaag buu helayaa waxaa kaloo ilaahay yidhi aladiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kuwa ilaahay hanuuniyey ee wanaagga uu la doonay waa kuwa ilaahay rumeeyee mu'miniinta ah quluubtooduna ay ku xasilayso ilaahay dikrigiisa alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub ilaahay dikrigiisay quluubtu ku xasishaa shayga keliya ee qalbigu uu ku degaa ee uu ku nafisaa ee uu ku raaxaystaa waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa markaad si dhaba ilaahay u xusto tasbiix taxmiid takbiir tahliil tilaawat lqur'aan ilaahay aada xusto markaasaa qalbigaagu u degayaa oo uu nafisayaa raaxa iyo sacaadaad kolkaa helaysaa jannat addunyaa baad kolkaa helaysaa sidii culimmada qaar ay yidhaahdeen jannaannu haysannaa bay yidhaahdeen haddii ay dadka maalka iyo magaca haystaa hadday ogaan lahaayeen ay nugula dagaalami lahaayeenba waa deganaanshaha iyo raaxada qalbiga ah weeyaan taana ilaahay dikrigiisaasaa lagu helaa towxiidkaiisaasaa lagu helaa marka haddaad doonayso nolol wanaagsan inaad ku noolaato sacaado inaad ku noolaato baraaro inaad ku noolaato nafis iyo deganaansho inaad ku noolaato muwaxid waa inaad noqotaa ilaahay keligii aad caabudaa shirkiga oo dhanna aad iska ilaalisaa nafis baad kolkaa noqonaysaa walow hayntaadu ha yaraado ha yaraato oo adduunyada aad haysataa ha yaraato shaqada iyo magaca iyo mansibka aad haysataa ha yaraato kol haddaad muwaxid tahay nolol wanaagsan oo sacaado leh ayaad ku noolaanaysaa haddii kale oo lagaa waayo tawxiidka maciishatan dankaa nolol cidhiidhiya oo silica oo saxriir oo dhibaata oo werwer leh oo walbahaar leh ayaad kolkaana ku noolaanaysaa saamaynta labaad ee tawxiidku uu ku leeyahay qofka ee aynu iyadana xusaynaa waxa weeyaan altawxiidu sababun lilcizati waalkaraama haddaad doonayso cizi sharaf inaad hesho adduun iyo aakhiraba waxaad ku helaysaa ilaahay tawxiidkiisa muwaxid haddaad noqoto sharaf kaa maqani ma jirto cizi iyo magac iyo maamuus kaa maqani ma jiraan ilaahay baa qur-aanka ku yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin sharafi waxay u sugnaatay ilaahay ilaahay baa cizi leh iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ah man araada alcizata falyutic alcasiiz qofka sharaf doonaya sarrayn doonaya dadka inuu laandheeraysnaado doonaya ilaahay tawxiidkiisa iyo iimaanka iyo diinta ilaahay buu ku helayaa ilaahay keligii inaad caabudaa waxa weeyaan hiya sharafu alxaqiiqiy sharafta dhabta iyadaa ah laakiin haddii wax kale aad caabuddo waa adullu alxaqiiqiy waa dulliga dhabta ah waayo makhluuq baad isu dullaynaysaa kula mida bale mushrikiintu mararka qaarkood jamaadaad wax dee engeganba aan dhib iyo dheeftoona lahayn ayay isu dullaynayaanba idan shirkiguna waa dulli tawxiidkuna cizi iyo karaamo iyo sharaf weeyaan walidaalika cumaru bnu اlkhaaab radia allahu canhu amiiru اlmu'miniin wa haani اlkhulafaa alraashidiin wuxuu yidhi kelmad qaaliya oo murtiya inaa kunaa adalla qowmin فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله wuxuu yidhi waxaanu ahayn dadku ugu dulliga badanee u hooseeya ummadaha oo dhan annagaa u hoosaynay u liidanay u dullisanayn faacazana allahu bilislaam waxa ilaahay nagu ciseeyey oo karaamada iyo sharafta iyo wanaagga uu nagu siiyey islaamnimada iyo iimaanka towxiidkaasaanu cizi ku yeelannay buu yidhi mar kastoo aanu ciziga iyo sharafta aanu ka raadinno bigayri maa acazana allaahu bih wixii ilaahay nagu ciseeyey waxaan ahayn iimaanka meelaan ahayn haddaanu sharafta ka raadinno towxiidka meelaan ahayn haddaanu sharafta ka raadinno islaamnimada meelaan ahayn haddaanu sharafta ka raadinno daacada ilaahay meelaan ahayn haddaanu sharafta ka raadinno adallana allah ilaahay uuna dullaynayaa buu yidhi waxa markaa ciziga iyo sharafta lagu helaa waa iimaanka iyo tawxiidka ayaa lagu helayaa haddii aad iimaanka iyo tawxiidka iyo islaamnimada aad weydana dulliba ay shurran tihiin kolkaa magac kasta yeelo mansib kasta hayso dulli baad ku sugan tahay kol haddii iimaan aanad haysan iyo tawxiid iyo islaamnimo saamaynta saddexaad ee towxiidku uu ku leeyahay qofka waxa weeyaan alistiqaamatu waalbucdu can alinxiraafi waاljariima qofku hadduu muwaxid noqdo ilaahay u waxido wuu toosnaanayaa sidaa uu ugu toosnaaday ilaahay towxiidkiisii cibaadadiisii ayaa arrimihiis oo dhammina ay u toosayaan arrimihiis oo dhammina ay u hagaagayaan wuxuu qofkaasi ka fogaanayaa oo uu ka durkayaa inxiraafkii baydhbaydhka waxa la yidhaahdo jariimada waxa la yidhaahdo oo dadka muwaxidiintaahi iyaga ayaa u toosnaan badan qofkuba hadduu muwaxid yahay mu'min yahay ilaah iyo aakhiro uu rumaysan yahay mustaqiim layn toosan buu kolkaa haystaa qofkaasi wixii ilaahay faray buu la imanayaa wixii ilaahay uu diiday buu ka dheeraanayaa baydhbaydh samayn maayo jaraa'imta iyo dembiyada uu iska jirayaa oo uu iska ilaalinayaa layn toosan buu haystaa istiqaamaduna waxa weeyaan acdamu lkaraama sharafta u qaalisan weeyaan wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa waxa ilaahay yidhi qofka ka cabsada ilaahay ishortaagiisa ishortaagga ilaahay uu ishortaagayo la kulanka ilaahay qofka ka cabsada wanaha nafsa can ilhawaa naftiisana u diida waxay naftiisu jeceshahay shahawaadkeeda muxaramaadka waxyaabaha naftu ay jeceshahay xunxun qofka naftiisa u diidee ka xakameeya ishortaagga rabbigiina ka cabsanaya hoygiisu janno weeyaan haddii kolkaa aad muwaxid noqoto toosnaan baad kolkaa helaysaa walidaalika xataa waddamada kolkaad u fiirsato waddan kasta beled kasta oo towxiidka had iyo jeer lagu dadaalo oo dadku ay towxiidka xoogga saaraan oo ay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay dadka ugu yeedhaan oo shirkiga ay isaga digaan beledkaasi ama waddankaasi uu ka muuqanaya waddamada kale waxaa ka muuqanaysa badhaaraa ka muuqanaya barwaaqaa ka muuqanaysa toosnaan baa ka muuqanaysa nabadgelyaa ka muuqanaysa beled kastoo shirkiga iyo fisqiga iyo macaasida iyo bidcada iyo xumaantu ay ku badan tahayna balaayada jaraa'imta dembiyada faldembiyeedyada iyo xumaanta ayaa had iyo jeer aada ugu fara badan oo ka muuqanaysa haddii yana aynu wax ka tilmaanno aharu tawxiidi cala almujtamac saamaynta togan ee towxiidku uu ku leeyahay bulshadana qofkii haddaynu wax ka soo tilmaannay saamaynta uu towxiidku ku yeelanayo bulshadana tolow saamayn caynkeeya ayaa towxiidkii uu ku yeelanayaa bulshadu hadday muwaxidiin noqdaan towxiidka ilaahay ay ku dadaalaan shirkiga ay ka dheeraadaan tolow saamayn nooceeyaa towxiidkaasi uu ku yeelanayaa kow saamayntaa waxaa ka mid a waynu soo kookoobaynaa mowduucu aad buu u ballaadhan yahay ina allaha yudaaficu can ahli towxiid ilaahay dadka muwaxidiintaa uu difaacayaa yadfacu canhum اshuruura wayaxfaduhum min kaydi اlkaa'idiin shar oo dhan iyo shayaadiinta shirqoolka ee kuwa wax shirqoola balaayada oo dhan baa ilaahay ka difaacaya uu ka ilaalinaya dadka muwaxidiinta ah ilahay baa qur-aanka ku yidhi ina allaha yudaaficu can اladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur ilaahay wuxuu difaacayaa kuwa mu'miniinta ah wixii shar loo dhan sharkiisuu ka difaacayaa kuwa wax shirqoolaya sharkooda ayuu ka difaacayaa shirqoolka cadowgooda ayuu ka difaacayaa ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur ilaahay ma jecla mid kastoo khiyaamo badan oo gaalnimo badan haddaad kolkaa doonayso inaad hesho nasri ilaahay ilaahay inuu ku difaaco ilaahay inuu ku hiiliyo ilaahay inuu shar iyo balaayo oo dhan kaa xijaabo waa inaad iimaan iyo towxiid aad la timaadaa ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu marka bulshadu hadday muwaxidiin noqdaan balaayooyinka oo dhan iyo wixii shar leh sharkiisa oo dhan ayaa ilaahay ka difaacaya uu ka dhowraya uu ka ilaalinaya saamaynta labaad ee towxiidku bulshada uu ku yeelanayo altowxiidu sababun لshuyuuc الmaxabaة واlأlfaة والraxmaة واlأkuwaة الإimaaniya bayna اlmuwaxidiin towxiidku wuxuu sabab u noqonayaa dadka dhexdoodii in maxaba ay ku faafto dadku ay isjeclaadaan dadka muwaxidiintaahi inay isu soo hiloobaan walaaltinimo dhaboo iimaaniyahi dhexdooda inay timaado oo dadka muwaxidiintaahi dadka kuwa isugu jecel weeyaan markay towxiidka ka dhab sheegaan dadka kuwa isugu naxariista badan weeyaan dhexdoodii kalgacayl baa imanaya ulfaa imanaysa inama almu'minuuna ikhwa baa ilaahay yidhi mu'miniintu waa walaala uun walaalaha dhabtahi waxa weeyaan waa mu'miniinta marka haddaad muwaxid noqoto bulshadu ay muwaxidiin noqdaan maxabadaasaa dhexdoodii imanaysa haddii laakiin bulshadu ay noqoto bulsho dhexdooda shirkigu uu ku faafsan yahay fisqiga iyo xumaanta iyo fasaadku uu ku faafsan yahay bidcadu ay ku faafsan tahay dhexdooda baqdaa nacaybsho kala carar ayaa la kala dhex dhigayaa waxaa ka mid a saamaynta towxiidku uu bulshada ku yeelanayo aliltizaamu bialakhlaaqi alfaadilati wa xusni almucaamala dadkii waxay la imanayaan akhlaaq wanaagsan markay towxiid la yimaadaan towxiidkaa ay la yimaadeen wuxuu u sababayaa akhlaaq wanaagsan dadka inay la yimaadaan dhaqan wanaagsan inay la yimaadaan si fiican dhexdooda inay mucaamalo u timaado oo bulshada muwaxidiintaahi akhlaaqda wanaagsanna way ku dadaalayaan waayo had iyo jeer iimaanka iyo akhlaaqda xidhiidh xooggan baa ka dhexeeya towxiidka iyo akhlaaqda xidhiidh xooggan baa ka dhexeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi akmalu nnaasi iimaanan axsanuhum khuluqa dadka waxa ugu dhammaystiran xagga iimaanka kooda ugu akhlaaqda wanaagsan bulshada muwaxidiintaah waxa dhexdooda ku faafta almucaamala alxasana habdhaqanka wanaagsan dhexdooda waxa ku faafaysa dhowrsoonaanta xaaraantay ka dhowrsoonaanayaan cirdiga dadkay ka dhowrsoonaanayaan mumtalakaadka dadka hantida dadka iyo dadka waxooday ka dhowrsoonaanayaan dhexdooda waxa ku faafaysa alqanaaca bimaa qasama allah wixii ilaahay u qaybiyey inay ku qancaan oo ay raalli ku noqdaan dhexdooda xasad iyo xiqdi iyo xumaan iman mayso naxariistaa dhexdooda ku faafaysa yarxamu alqawiyu daciif ka qawigaahi ka daciifkaa buu u naxariisanayaa waalkabiiru sagiir ka weyni ka yar buu u naxariisanayaa wasaxiixu lmariid ka caafimaadka qabaa ka xanuunsanaya u naxariisanayaa dhexdooda waxaa ku faafaysaa bulshada towxiidka la timi attasaamuxu bayna afraadi lmujtamac inay isisaamaxaan oo ay isu dulqaataan iscafiyaan oo ay isisaamaxaan baa dhexdooda ku faafaysaa walwafaa bilcuhuud waalamaanaat inay oofiyaan ballankaa dhexdooda ku faafaysaa ammaanada ay oofiyaan wixii loo dhiibo ay sidooda uga soo baxaan addi lamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takun man khaanak ammaanada u gud ciddii ku aaminta hana khiyaamaynin ciddii ku khaa'inta waxa weeyaan waa habdhaqanka wanaagsan akhlaaqda suuban ee dhexdooda ku faafaysa muwaxidiinta kolkay towxiidka la yimaadaan waxaa saamaynta towxiidku bulshadii uu ku yeelanayo ka mida alsalaax waalislaax inay hagaagaan dadka kalena ay sii hagaajiyaan oo markay dadku muwaxidiin noqdaan iyagiibaa hagaagaya markay hagaagaanna dadkii kalena way islaaxinayaan oo way hagaajinayaan waayo haddii qofku isagu dee aanu hagaagsanayn dee muxuu cid kale kolkaa hagaajin doonaa muxuu cid kale wax ka bedeli doonaa ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay doorin maayo xaalad ku sugan qowm ilaa ay naftooda dooriyaan hadday ummadii rabto xaaladooda inay wax ka bedelaan oo xaaladoodu ay isbedesho balaayo haysatee ay barhaadho iyo barwaaqo isu bedesho oo ay wanaag iyo nicmo helaan waa inay naftooda dooriyaanoo macsiyadii taaca ay u bedelaan shirkigii towxiid ay u bedelaan bidcadii sunno u bedelaan jahligii iyo aqoon la-aantii cilmi ku bedelaan markaasaa ilaahay xaaladoodii hagaajinayaa ila alaxsan ilaahay wuu hagaajinayaa towxiidku saamaynta uu bulshada ku yeesho waxaa ka mid a atowxiidu sababun lishuyuuci almni waalhidaaya towxiidku wuxuu sabab u yahay in bulshada dhexdeedii nabadgelyo ay ku faafto iyo hidaayo hanuunuu ku faafo oo bulshada had iyo jeer towxiidka xoogga saarta ilaahay waxida towxiidka barata ku camal fasha dhexdooda nabadgelyaa ku faafta nabadgelyo taama ayay helaan way kala muuqdaan markaad wadamada u fiirsato bilaada towxiid had iyo jeer istiqraar iyo nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaanshaa ka jira meelaha had iyo jeer shirkigu uu ku faafana isdhexyaac iyo khalkhal iyo balaayo iyo dagaallo iyo itixaan baa ku faafa ilaahay baa qur-aanka ku sheegay الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kuwa ilaahay rumeeyey iimaankoodaana aan ku darin shirki walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodaa wax shirkiya kumay darin muwaxidiin weeyaan towxiidkii bay ka dhab sheegeen shirki oo dhan way iska ilaaliyeen ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun waxa u sugnaaday baa ilahay yihi kuwa nabadgelyo kow nabadgelye helayaan waanay hanuunsan yihin adduunkay nabadgelye ku helayaan aakhiray helayaan nabadgelyo yowma alfazaci alakbar adduunkay hanuun ku helayaan aakhiray hanuunkaa ku helayaan marka haddii towxiid lala yimaado nabadgelyaa kolkaa la helaya dadka dhexdoodii nabadgelyo ayaa ku faafaysa marka haddii aynu rabno nabadgelyadaa ilaahayna siiyey inay inoo sii jirto inoo sii waarto waxa weeyaan waa inaynu towxiidka ku dadaalnaa oo aynu ilaahay waxidnaa barannaa towxiidka ku camal fallaa dadka aynu ugu yeedhna shirkigana aynu isaga dignaa kiisa weyn iyo kiisa yarba waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku yidhi wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama stakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun qiimihii towxiidka halkan ilaahay inoogu sheegay iyo inuu towxiidku sabab u yahay altamkiin fi alard walamn in dadka ilaahay dhulka gacanta u geliyo nabadgelyana ay helaan towxiidkaasay ku helayaan ballanqaad baa ilaahay aayaddan ku sameeyey aayad aada u weyn weeyaan waxa ilaahay u ballanqaaday kuwa iimaanka la yimi camalka wanaagsanna la yimi iimaan iyo camal saalixa ayay la yimaadeen camal saalixay la yimaadeen camal suuban oo ilaahay dartii weeyaan camalka looga jeedo nebigana calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayo kuwa iimaanka iyo camalkaa wanaagsan la yimi waxa ilaahay u ballanqaaday saddexdan shay kow ilaahay inuu dhulka iyaga gacanta u gelinayo layastakhlifannahum fi lard kama stakhlafa aladiina min qablihim sidii kuwii iyaga ka horreeyey khulafo looga dhigay dhulka gacanta loogu geliye madax looga dhigay ayaa dhulka gacanta loo gelinaya waa kow walaa yumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum ballanqaadka labaad waxa ilaahay u makansiinayaa diintooda diintoodaa ilaahay ka dhigayaa diin cizi leh oo sarraysa oo sharaf leh oo diimaha oo dhan ka mudho oo ka dhexbaxdo oo ka sarraysa waa ballanqaadka labaad ballanqaadka saddexaad walaa yubadilannahum min bacdi khawfihim amna cabsidoodii baa ilaahay nabadgelya ugu bedelaya cabsidii iyo warwarkii iyo walbahaarkii haystayna nabadgelyaa ilaahay ugu bedelaya waa saddexdaa ballanqaad shardibaasa ku xidhan ballanqaadkaa shardibaa ku xidhan shardigaasi waa maxay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya aniga keligay bay caabudayaan waxbay ila wadaajin maayaan haddii towxiid ay la yimaadaan baa ilaahay yidhi dadkaasi oo shirkiga ay iska ilaaliyaan saddexdaa arrimood baan ana u ballanqaadayaa inaan dhulka gacanta u geliyo diintoodu ay noqoto diinta ugu sarraysee ugu sharafta badan leh nabadgelyana waan siinayaa cabsidii haysatay nabadgelyaan ugu bedelayaa laakiin waa markay shardigaa ka soo baxaan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waxa ilaahay aayadda ku soo gebagabeeyey waman kafara bacda dalika fa ulaa'ika hum lfaasiquun haddii towxiidkii aynu sidaa wax uga tilmaannay saamaynta qofka uu ku yeelanayo iyo saamaynta uu bulshada ku yeelanayaba saamaynta uu haddana ku yeelanayo qofka iyo bulshadaba aakhiro marka la tago maxaa laga helayaa towxiidka aakhiro adduunkii sheegnaya ayaynu iyana wax ka tilmaamaynaa sidaynu soo xusnay nabadgelye iyo hanuunba waa lagu helaa towxiidka adduunka un kuma ekee adduun iyo aakhiraba nabadgelye iyo hanuunba waad ku helaysaa aayaddaasa u daliila aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun waxa labaadoo uu helayaa qofka muwaxidkaahi altowxiidu asabab lacdamu lidukhuuli ljanna sababta u weyn ee janno lagu galaa waxa weeyaan ilaahay towxiidkiisa waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man shahida an laa ilaaha ila allah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل qofka قرة mid حق lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane محamedna inuu yahay adoonkii ilaahay iyo rasuulka ilaahay soo diray waa o ciisana inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay soo diray iyo kelmaddii ilaahay ee uu ku soo tuuray maryama iyo ruux ka mida arwaaxaha ilaahay abuuray inuu yahay nebi ciise qofka sidaa qira sidoo kale qira jannadu inay xaq tahay naartuna ay xaq tahay qofka shanta arrimood qira adkhalahu allahu aljannata calaa maa kaana min alcamal ilaahay jannada ayuu gelinayaa kol hadduu muwaxidba qofkaasi yahay jannaduu gelayaa jannada derajada uu ka helayaana waxay ku xidhan tahay calaa xasabi camali kolba camalkiisu caynka uu yahay calaa maa kaana min alcamal sidaasay faa'iidaynaysaa derajada aad jannada ka helaysaa waxay ku xidhan tahay hadba camalkaagu sida uu noqdo waxa kaloo aad ku helaysaa aakhiro towxiidka taxriimu lmuwaxidi cala annaar qofka muwaxidkaa naartaa laga xarimayaayo naar is arki maayaan qofka muwaxidkaa oo naartu waa ka xaaraan qofkuba haddii towxiidka uu ka dhab sheego waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam fa ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah ilaahay naarta wuxuu ka xarimay qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda kelimatu towxiid ku dhawaaqa yabtaqii bidalika wajha allah isagoo arrinkaa wejiga ilaahay ku doonaya mu'mina oo ku camal falaya iimaanka iyo towxiidka ka dhab sheegaya oo ikhlaas la imanaya naartaasi xaaraan bay ka noqonaysaa towxiidkoo la xaqiijiyaa waxay sabab u tahay in dembigaaga la dhaafo dembigaaga inkasta ha gaadho inkasta ha leekaato ha leekaado kol haddaad towxiid la timaado ilaahay dembigii wuu kaa dhaafaya waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi waa xadiidu lqudsi ya bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi khaطaaya uma laqiitanii laa tushrikuu bii shaya la ataytuka biquraabiha makfira ina aadanow ibna aadanow haddaad iila timaaddo arlada muggeed ama arlada muggeed wax ku dhadhow oo dembiya kadibna aad ila kulanto adigoo muwaxidoo waxba aan ila wadaajinahayn hadda dembigaagiina waa arlada muggeeda ama muggeeda wax ku dhadhow la ataytuka biquraabiha makfira waxaanana kuula imanayaa baa ilaahay yihi kol haddii aad muwaxid tahay arlada muggeed wax ku dhadhow oo dembi dhaafa kol haddii qofku uu towxiidka ilaahay xaqiijiyo wax shirki aanu ku darin towxiidkiisa mid weyniya mid yarba dunuubta uu la yimaadaa in kasta ha leekaato kol hadduu muwaxid yahay qofka ilaahay wuu ka dhaafayaayo arlada muggeed wax ku dhadhow oo dembi dhaafa ilaahay siinaya hawaabka iyo ajarka towxiidka lagu helaa miisaanka maalinta qiyaame waa ka u culusee xataa samaawaadka iyo arladaba uu ka culusiyey hawaabka aad ku helayso towxiidkaasi sidaasa adduunya aakhiraba aada ugu badhaaraysaa ilaahay towxiidkiisa haddaad ku dadaasho aad had iyo jeer aad la timaado oo aad ku camal fasho oo aad iska ilaaliso towxiidka waxa ka soo horjeedo shirkiga ah ilay towxiidkii waxaa kullid oo obasid ku ah shirkiga shirkigiina waa sarfu shayin min alcibaadati ligayr illaah wax cibaadadii ka mida inaad u leexiso cidaan ilaahay ahayn shirkigii baadicad weeyaanoo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi waman yushrik billaahi faqad dalla dalaalan baciida qofka ilaahay u shariik yeelaa wuxuu lumay lumitaan fog oo aan cari lahayn ayuu kaasi u dhamcay uu fogaaday kaasi shirkigu waa dulmi ka u weyn dulmi la galo ka u weyn weeyaan ina shirka la dulmun cadiim shirkigu camalkaaga oo dhan buu dem ka dhigayaa burinayaa baabiinayaa ilaahay baa yidhi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin waxaa loo waxyooday baa ilaahay yidhi lagu waxyooday adiga nebi allow rusushii kaa horraysayna loo waxyooday haddaad shirki samayso waa cala alfardi waataqdiir haddii lagaba soo qaado in shirki kaa dhaco oo shirki aad samayso camalkaaguu buraya uu baaba'aya khaasiriintaanaad ka mid noqonaysaa shirkigu wuxuu qofka u keenayaa dulli iyo hoog halkaynu soo tilmaanay in towxiidku cizi iyo karaamo qofka u keenayo ashirku yuujibu اdulla wاlkhudlaan ilahay baa qur-aanka ku yihi laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula ilaahay maciisa ilaah kala ha caabudin allah maciisa ilaah kale ha yeelin oo cibaadadiisa cid kale ha u leexin haddii kale waxaad noqonaysaa madmuuman mid la dhaleeceeyey makhduulan la hoojiyey oo guul daraystay ifyo aakhiraba seegay baad noqonaysaa shirkigu qofka wuxuu seejinayaa jannada yuxarimu saaxibahu اljinaan wayuujibu lahu اlkhuluuda fi الniiraan waxaanu u keenayaa inuu naar ku waaro inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar qofka ilaahay u shariik yeela ilaahay jannada uu ka xarimay hoygiisuna naar weeyaan wamaa lilaalimiina min ansaar shirkigu waxa weeyaan acdamu dunuub dembi la galo lagu dhaco waa ka u weyn walidaalika qofku hadduu ku dhinto ilaahay kala dhaafayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaa awgeed shirkiga wax ka khatarsani ma jiro waa inaynu kolkaa ka cabsannaa iska jirnaa ka feejignaanaa shirkiga noocyadiisa oo dhan ka weyn iyo ka yarba nebi ibraahim calayhi salaam khaliil uraxmaan naftiisa uu uga baqay shirkiga isagoo haddana ah imaamu lmuwaxidiin imaamkii muwaxidiinta wuxuu yidhi isagoo ducaysanaya wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahayu iga dheeree oo iga fogee aniga iyo ubadkaygaba inaanu asnaamta caabudno inaanu shirki caabudno aniga iyo ubadkaygaba ilaahayu naga dheeree sidaasaa la doonaya inaad uga cabsato shirkigoo ilaahay aad uga magan gasho waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim nebi ibraahim dabadiina yaa belada ka aamin noqonaya marka waxaa la doonayaa in shirkiga aynu iska jirno aynu iska ilaalino towxiidkaana aynu ku dadaalno baraashadiisa ku camalfalkiisa dadku aynu ugu yeedhno kol hadduu saamayntaa togan ee wanaagsan adduun iyo aakhiraba uu inoo leeyahay saamayntaa wanaagsan uu qofkii u leeyahay bulshadii u leeyahay qabiilkii iyo qarankii uu u leeyahay dheeftaa iyo wanaagga aynu ka helayno adduun iyo aakhiraba towxiidka inaynu ku dadaallaan la doonayaa barashadiisa ku camalfalkiisa hirgelintiisa ku baaqidiisa dadka aynu ugu baaqayno kol haddii wanaagga aynu ka helayno wanaag kastaoo aynu adduunka ku hellana towxiidkaasu baa sabab u noqonaya haddii towxiidka laynaga waayana waa inoo dhibaato iyo silic iyo saxriir iyo rafaad adduun iyo mid aakhiraba marka ilaahay baynu tabaaraka wa tacaala weydiisanaynaa inuu towxiidka inagu nooleeyo oo uu inagu dilo oo uu ina solansiiyo xaqiijintiisa ka dhabsheegiddiisa ilaahay baynu tabaaraka wa tacaala ka magan gelaynaa shirkiga iyo xumaan oo dhan shirkiga weyn kiisa yar allahuma janibna shirka kullahu kabiirahu wa sagiirahu daahirahu wa baطinahu allahuma اjcalna min ahli طaacatika wa min ahli الtawxiidi ya arxam الraaximiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih w akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w sala allahu wslm cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online